meelbay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meelbay ka wada timi
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqyada wararka waa faaqyada covid nteen oodaan oo kale aad ka dhegaysataan reediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka waxaynu alaabo uga hadalnaa xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus sida bulshada looga wacyigeli karo iyo sidoo kale dadaalada dowladda soomaaliya iyo dhakhaatiirta ka howlgasha dalka ay wadaan ee ku saabsan wacyigelinta bulshada ee ka fogaanshaha xanuunka covid nteen si nolosha bulshada soomaaliyeed loo badbaadiyo iyo sidoo kale waxyaabihii ugu dambeeyey caalamka maanta waxaynu uga hadli doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka ee xanuunka coronavirus sidoo kale caalamka oo la sheegayo in waddamo ka mida waddamada ugu waaweyn oo u geystay xaalad adag oo ku saabsan dhinaca dhaqaalaha hoos u dhacay waddamadaas waxaa ka mid a maraykanka iyo sidoo kale waddamo kale oo ka tirsan qaaradaha qaaradda yurub qodobkaas aynu ku eegi doonaa barnaamijka intuu hawada ku jiro cabdiqaadir cali axmed ayaa igala qaybgeli doona iyo sidoo kale doctor cabdinuur oo ah madaxa ama madaxa kuliyadda caafimaadka jaamacadda ummadda soomaaliyeed anigoo timacadda idiin soo saara halkan idinkala socodsiin doona intuu barnaamijku hawada ku jiro cabdisalaam mukhtaar ayaa farsamayn doona kusoo dhawaada mar kale barnaamijka faaqdaada covid
soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meelbay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa
wahagaag dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan ramadaan kariim waa soddonka bisha afaraad sanadka labada kun iyo labaatanka waxaan ka hormaraynaa dhinaca iyo xaaladii ugu dambeeyey ee soomaaliya xanuunka covid nteen oo dadaalo kala duwan ay sameyneyso wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxay xaqiijisay in la diiwaangeliyey konton iyo afar xaaladood oo cusub oo covid nteen afartan ka mid a ay rag yihiin afariyo toban haween ay yihiin dhammaan bukaanada waa bukaanada cusub waxaa la diiwaangeliyey waa laga diiwaangeliyey gobolka banaadir halka bukaan ay ka bogsadeen ama hal bukaan uu ka bogsaday haddaba xaaladii ugu dambeeyey xanuunka corona virus iyo sidoo kale waxyaabaha ay warbaahinta soomaalidu ay ka qortay cabdiqaadir
mukhtaar aad baad maadsan tahay runtii ilaa iyo shan boqol iyo siddeetan iyo dhowr qof ayuu maraya kiisaskii ugu dambeeyey ama guud ahaan kiisaska laga diiwaangeliyey cudurka corona gudaha dalka waxaana xaqiiqa markii loo eego geeska africa in aan naqanay wadanka labaad markii laga tago jabuuti haddana sida xowliga u socdo todobaadyada ugu dambeeyey iyadoo maalintii ugu yaraan la helaya tiro ka badan soddon qof waxay u eg tahay saameynta cudurkan inuu kamidna wadamada oo africa sida u saameeyey iyadoo la ogyahay cudurkan khatartuu leeyahay haddana khatartaas dadka soomaaliyeed weli sidai loogu talagalma si dhib ma usan qaadan maxaa yeele waxaa ka dareemeysaa dhaqdhaqaaqooda iyo weliba iyadoo dowladdu ay xakameynaysa soo socodka dadka goobihii waxbarashada la xiray waxaa dareemeysaa dadka inay welisan fahmin ay leeyihiin inay waxaan wax iska jirwa ama inaysan si xaqiiq u qaadan waxaa kaloo jira marka wacyigelinta dowladdu ee wadana waxaa waaye aad baa loosii ballaariyey laakiin hase haatee weli waxaas leeyahay meeshii laga rabay ma gaarsiisana maadaama dadka weli ay sida la raba u qaadan
markaad eegtoo kale suuqyada iyo sidoo kale goobaha inta badan loo shaax taga ee dhalinyarada iyo dadka waaweyn ay isugu tagaan oo kale meelahaas weli fari kama qodna markii loo eego dadku kuraas ay isla fadhiyaan waa la ismarxabeynaya inta badan macnaha inta badan bulshadu uma qaadan in cudurkan uu yahay mid si deg dega ku faafi karo oo halka daqiiqo toban qof ama ka badan ku gaari kara waa xaqiiq horta marka adduunyadu qaabka loo tacaalaysa iyo dadkooda si wajahama ka fiirisid waxaa arkaysaa eh, bulshada adduunyada ku nool inay eh, gacmihii bahalihi ugu jiraan oo afkii u daboolan yahay oo fariimaha sida loogu tay qaarkood inay u fahmaan laakiin Mm.
soomaaliya eh, markaad eegto suuqyada Mm, eh, taxadirka noocaas oo kale kama jiro mm, Eh, dhan walba kaa fiirisid iyadoo aad dareemaysa marka in eh, ay iska aaminsan yihiin in cudurkan oo- ama uu yahay waxaas ka sahlan oo eh, waxaan arkayna in cudur ama xanuun hergaba oo dadka dhan safmaray oo dadka dhan ku dhacay qaarkood eh, waxba carfayni waxba waxba u carfaynin astaamihii qaarkood leh eh, haddana eh, aad moodid in dadka laftigeeda is leeyihiin waa iska wax fudud oo iska hergab ah Eh, anigu ahaan waxaas leeyahay maadaama boqolkiiba todobaatan iyo shan bulshada soomaaliyeed ay yihiin eh, dadka ugu badan eh, cudurkan looga cabsi qabo horta dhalinyarada maaha dhalinyarada inkastoo ku dhaco oo saacadii ugu dambe marxaladii ugu dambeeyey dadka la diiwaangalo ahaa tira labaatan sano ilaa iyo soddon sagaal jir intaas ay ahayd laakiin dadka u dhinta waxaad arkaysaa inay ahaayeen dad da ah oo konta ka dhaafayo dadkaasoo xanuuno kala qaba xanuuno kala qabay marka dhalinyarada qaarkood marka la yirahdo laftigooda marka la yirahdo eh, dadka da-da u dhimanayo marka la dhaho Mm.
laftigooda waxaa moodaa in eh, ay- iyaga ay naftirkooda ay leeyihiin- dhal- dhayalsadeen laakiin fariinta meesha ku jirta waxay tahay marka qofka cudurkaas oo ku dhaca waxaa kamay kara xataa in reerkii uu gudbiyo oo Mm.
odaga guriga joogo ama maamada guriga joogto Mm.
dadka u dhimanaya kamid laftigooda ee lagu- dadka waaweyn yaa ugiya cudurka Ma iskama yimaado cidna cidna macnaha qof Marka- uguma dhinac uguma xiran waxaad dareemaysaa eh, wacyigelintooda dadka inaysan weli u qaadan meeshii laga rabay marka Mm. Eh, eh, sidoo kale een, xanuunkan waxa uu sababa leeyahay eh, dhaqaale xumi eh, sidoo kale caalamka wadamo ka mid a sida maraykanka oo kale Eh, in ma- oo saacadii ugu dambeeyey warbaahinta caalamka waxay qoreysaa in dhaqaalaha maraykanka uu hoos u dhacay sababo la xiriira xanuunka coronavirus oo oo, een, saameyn weyn ku yeeshay een, dalkaasi gaar ahaan gobolka new york oo ka tirsan gobolka een, dalkaasi Eh, iyo sidoo kale gobollo kale Een, arrintaas iyana eh, maxaa een, warbaahinta caalamku ay ka qortay saak maraykanka horta marka laga tago eh, dhaqaalaha waxaa kasii daran dadka u dhimanaya ama dadka u hayla cudurkaas eh, hal milyan eh, in ka badan ayaa maraykan keliya cudurka ku dhacay iyadoo tiro ku dhow eh, lixdan kun oo qofna ay u dhinteen marka loo eego shalay iyo iyo, iyo wixii ka horreeyaba eh, warbaahinta gudaha dalka marka waxay qorayaan in dagaalkii labaad ee dunida eh, maraykanka tirada dadka u dhintay ee Mm.
cudurkan oo san macnaha ay san ugu dhiman macnaha aysan u dhimanba marka waa taariikh kale iyadoo eh, dowladda weli ay ay haddana waxaad dareemaysaa in la tacaalayso haddana cudurkan awood laysaga celiya adduunka ma laha maadaama la sheegay inuusan lahayn wax daawo ah Mm, marka maraykanka marka loo fiiriyo tirada dadka ku dhacay tirada dadka u dhintay iyo dhaqaalahaba mm, eh, waxaa moodaa inuu aad u saameeyey oo hadda oo laslahaa maraykanka eh, markii oo la fiiriyo marka uu soo bilaabanayay mm, eh, hadallada laga qoray warbaahinta maraykanka madaxweynaha marka donald trump ay sheegay in eh, eh, dalkiisa macnaha awood u leeyahay iyo in eh, cudurkan oo soo arka lafteeda in khatartan nafteeda u leeyahay oo aad u aad u xoog marka- badan yahay.
Eh, maraykanka waxaase leeyahay dhaqaalihiisa sida la sheegay afar dhibic sideed boqolkiiba hoos ayuu u dhacay Mm, eh, tiradii ugu ma- ama dhaqaalihii ugu dambeeyay laga soo qoray ama laga soo xiganayay Mm.
shalay arbaca ahayd mm, ee dhaqaalaha dalkaas waxaan ognahay inuu dalka adduunka eh, ugu dhaqaalaha badan ama ugu awooda badan inuu ahaa hase ahaatee markaan eh, wuxuu xakamil ahay cudurka corona maadaama tirada ugu badneed oo ku haddaba marka dhacay- hore marka tirada horena badneed uu oo ku iska dhintay.
dhayalsaday oo cudurkan cudur aad u halis badan oo oo, een, saas ku faafi kara oo, een, ma ahan uu dhahay xitaa een, maraykanka ee, madaxweynaha dalkaasi maraykanka waxaa laleeyahay ee, dhankiisa waa lagu eedeeyay macnaha dadaal xumo oo xaggiisa habacsanana marka een, markii loo eego een, u- u u diyaarsanaanta dhinaca maraykanka ee xanuunka markii uu gelayo oo kale waxaa laleeyahay aada uma diyaarsanayn markii een, si si ama xitaa xanuunkan een, sida soomaalidoo kale ayay dadkaas maraykanka iska ahayn waa waa- waa iska socdaan waa isdhexgelayeen kadib cudurka waxba la arkaba iyagoo isagoo een, gobol dhan dadkiisi macnaha een, een, aa, galaafarba taa waxaa keentay waas leeyahay laftigeyga eh, marka loo eego xajmiga ama cudurkan eh, marka uu soo bilaabanayo shiinaha waa lala yaabay wuxuu ahaa in shiina bilaya ku ekaado oo dadka isu arkeen cudur eh, si dhaqsa ku gaari kara ama si dhaqsa ku faafi karo Mm, waxaa la ognahay shiinaha inuu kamid yahay dhalalka uu dhaq- dhaqaatiirta ama caafimaadka mm, ugu fiican dunida marka loo eego dhaqaal ahaan iyo iyo awood ahaan ama aqoon ahaanba mm, marka iyadoo sidaa jirta haddana waxaa la mooday eh, dalalka yurub iyo weliba maraykanka in cudurkan oo si fudud u ku tagay hase ahaatee dadka oo talyaani oo kale ka mid ahaa oo soo ritay waxaa ka mid ahaa dadkii waayeelada ahaa dadka u dhintay inta badan oo gaaraya ilaa iyo dhowr kun dhowr iyo labaatan kun marka eh, dadaalku ma yara dunida laakiin cudurkan maadaama sheegay hayadda caafimaadka adduunka oo kale ay sheegtay in sideed iyo toban bilood ama ilaa ilaa eh, laba iyo toban bilood mm, eh, wax looga hortegi lahaa ama lo- lo- daawo loogu loogu talagalay mm.
aysan macnaha ay qaadan karto muddadaas dheer ah iyadoo weli ay jiraan marka eh, waxaas leeyahay adduunyadu sidii hore looga mooda carruurka markuu soo bilaabanaya ma ahaana weji kale oo la soo baxay maadaama uu Mm.
noqday wax eh, aan caadi ahayn oo la celin aan laga karin ma- laga malaysanayn laga malaysanayn Mm.
marka eh, yurub oo kale dal- dalal badan oo saameeyey oo ingiriiskii faransiiska sbain talyaaniga eh, waxayna ka mid ahaa dalalka eh, loo macnaha loo doonto eh, dhaqaal ahaan iyo nolol ahaanba Mm.
marka maanta eh, dunida waa isku xirmatay wax kala socda ma laha wax isu gooshaa ma laha dhaqaala ma laha marka hadda waxaad moodaa in dadku laftiga ama waddamada laftigeeda go'aamo cusub ay qaadanaya mararka hadda qaarkood waxaa la sheegay inuu eh, qaarkood fasax u sameyn doono gudaha in duulimaad la sameeyo in dadku isku socda maadaama Mm.
eh, dee dhimashadiina ay sii socoto dadku haleelanacdu sii socoto hase ahaatee Mm.
eh, waxaa moodaa dhak- marka dhaqaalaha dunida ku tirsan yahay waxaa laga qaadi jiray shacabka Mm.
haddii shacabka eh, sidaas oo kale haddana isku socodkii wixii la waayo dhaqaalaha dee- dee adduunyadu kuma filna in qofka maalin walba wax la siiyo warbixinada ee, warbixinada ugu waaweyn oo kale ee la qoro waxaa ka mid ah talyaaniga dhinaca talyaaniga laga qoray ciyaartoyda in- in heerka caalami ah een, paul debala een, ciyaaryahanka een, juventus oo kale ee, waxaa la leeyahay een, cudurku een, dib ayuu ugu soo laabto waa mar laba- mar labaad laga baaray haddana een, waa laga sii helay Een, wararka qare dhakhtar oo ingiriiska oo u warramay een, warbaahinta caalamiga dalka ee- ee- ee- ee yu- qaaradda yurub waxa uu sheegaya macnaha een, cudurkaasi een, bahalaha qaarkood laga qaaday sida uu u qoray warbixintii sidii bisadihii iyo iyo eydii oo kale oo oo dadku inta badan waddamadaasi jooga ee, ee, ee aan islaamka ahayn ay is- ay macnaha een- een- een la joogo oo ay inta badan ay soo dhaweystaan oo kale marka sheekooyinka ugu waaweyn ee caalamku ama warbaahinta caalamku ay qorayso oo kale arrintaasaa ka mid a ee, ee, xitaa waxaa la leeyahay qofka een, waa waa markii uu cudurka uu ku dhaco kadib hadduusan taxadir kala sii sameynin Waa dadku kus- waxay- waa kusii waa dhacayaan qosay dhacayaa Mm, sheekadaas eh, shalay oo arbacayd qaarkood aan ka akhriyey oo Mm.
ciyaareen ka jira oo dhowr ma kusoo laabtay afar tira afar jeer ah mm, Eh, waxaa kasii horeysay sheeko kale ku qornayd eh, new york waxaa dhacda kahor la sheegay macnaha sida cudurkan in eh, shabeel ama meelaha ugaarsatada lagu lagu daawado oo xayawaanaadka ay ku jiraan mm, in laga hel qaarkood dadka xayawaanaadka la daawado oo meesha loo tago oo kamid yahay haramcadka iyo waxaas oo kale ama shabeel kalka kamid yahay marka cudurka hadduuba xayawaanku lafteeda ku dhacayo mhm, ee dadka naga dhaqmada duwan oo oo xayawaanka ama dhaqaaleysta ama gacmaha kuwa laftigoodana ee, waa laga sii qaadi karaa laakiin ee, sida loo moodo dunida mm, cudurkan iyo iyo sidoo noqday ee, laba farqi oo kale xitaa laakiin soomaali ahaan anaga waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay naga dulqaado way aad baad u mahadsantahay cabdulqaadir cali axmed ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka faaqidada covid nneteen igaga qaybgelayey islamarkaana eegay waxyaabihii ugu dambeeyey ee caalamka iyo sidoo kale dhaqaalo darrida uu soo wajahday wadamada caalamka
ومالي وامد واولي وميرح متانا ويو ملبيك وبطيني صومالي وامد واولي وميرح متانا ويو ملبيك وبطيني idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi idigaydidihi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
wadaag dhegeystayaal qeybaha dhexe barnaamijka faaqidaada covid nneteen ayaad dhegeysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waad kala socotaan waxaa barnaamijka qadka telefoonka ee muqdisho si toosa ugu jira doctor cabdinuur gaari oo ah madaxa kuliyadda caafimaadka jaamacadda ummadda ee muqdisho waxaynu kala hadli doonaa waxyaabihii ugu dambeeya xanuunka coronavirus sidoo kale wacyigelinta bulshada iyo sidii bulshada soomaaliyeed loogu looga wacyigelin laha xanuunka covid nneteen oo halis ku ah caalamka soomaalina sidaynu ognahay kaalinta labaad ee ka gashay ama wadamada wadanka wadankii labaad ee xanuunka uu si ba-an usoo ridanayo dadka uu galay hallo doctor cabdinuur waad mahadsan tahay waxa weeyaan sida kolley dadku waxaan malaynayaa macluumaadka ama tilmaamaha cudurkaas aada bay u maqleen meelo badan baa laga sheegay cudurkan waa cudur virus ama noole ilmo qabataa uu keeno oo isla markaasna haleela maaragtay habdhiskeeda maaragtay neefsashada kuna gudba sida aada maqasheen maxaan ku yidhaahdaa drobletka wax la yidhaahdo ama maaragtay markuu qofku hindhiso ama qof u dhow uu ku neefsado ama uu taabto meel maaragtay maxaan ku yidhahdaa qof baalkaa qabay uu taabtay oo markaasna afkiisa iyo sankiisa uu gaarsiiyo iyo waxyaabahaas baa lagu yuu ku gudbaa cudurkan waa cudur halis ah weeyaan kolley dadkuna waa la socdaan meediyaha in dad adduunka maaragtay loo dhammaanayo oo wadamada maaragtay systemkooda caafimaadka iyo aada maaragtay u dhisan yahay maaragtay laleeyahay kun laba laba kun waxaas oo dham oo kalaa maalintii dhimanaya marka waxaa nasiib daraa dadkeenu inaysan weli si fiican u qaayibin oo si fiican aysan uga daadegin maaragtay oo tilmaamaha kasoo baxaya bahda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka iyo haddii lay kureeyo aan si maaragtay dheg jalaq loo siin markaad fiirisid maaragtay sida meelihii laisugu imaanayay iyo maaragtay waxyaabihii oo dhan ay isugu filiqsan yihiin marka cudurka hadda waxaan umalaynayaa dadku waa dareensan yahayoo tobankii qofba waxaad leedahay markaa meel isgu aad aragtidba aniga waa igu dhacay hebel waa ku dhacay hebel waa ku dhacay ma garatay marka cudurka oo cudur halisa haddana indheheenno shanaha man arkaynaaba inuu ka jiro wadanka maaragtay calaamadaha lagu garta kolley qandho daran iyo qufac iyo haddii la kuurey jir xanuun iyo urtood weyde iyo waxaas oo dhanna waa waa wax dadka ay arkeen marka dadka waxaa loo baahan yahay inay aada u rumaystaan oo ay ka kahortag sameeyaan baa loo baahan yahay ma garata waayahay marka waxaynu ognahay soomaaliya inay ka mid tahay wadamada soo koraya macnaha dhaqaalahooda soo koraya oo aan awood badan u lahayn xakameynta xanuunka haddii dadku aysan ama bulshadu aysan wacyigelinta sida ay tahay aysan u qaadan maxaa dhici karaa isleeda doctore
wallahi waxaa dhici karaa hadda masaal baan kuusoo qaadayaa annaga hadda laba wadan baa derisnala ah waa kenya etoobiya dadaal badan bay sameeyeen hadda markii la fiirsho incidencyga ama dhicitaanka su u dhacayo waxaad moodaa inaan annagu ka badannahay ma garati kolley dadku tirooyinka dhimashada iyo keiska maaragtay dhic dadka ku dhacay waxaas waa laga warqabaa taasi waxay ku tusinaysaa oo laga qaadanayaa dadku inay systemkii iyo nidaamkii iyo maaragtay ciddii ku shuqul lahayd aysan u dhaganugleyn taasina waa mid hadde anagu laftirkanagu meel kale ma joogna waddankaan dhex joognaa yani dadki wuuba kula yaabaya qofka haddaad ku tiraahdo war qofkan ka fogow ama haddii lay kuu ron yahay sidaan samee sidaan samee wuxuu kuleeyahay ilaahay baa maaragtay aniga iga iga maaragtay yaan ku kalsoona ilaahay ku kalsoonow qof walba dadku muslim markay yihiin inay ilaahay ku kalsoonaadaan qofku ajaliga wakti uu dhimanayo waa sax weeye haddana taxadar baa lagu yidhi oo waa arrin sugan oo nebi ka sugnaatay in maaragtay la taxadaro oo qofku taxadar badan uu sameeyo ma garatay marka cudurkaani aad iyo aad buu ugu jiraa magaalada waa yani dadkuna way ka dheregsan yihiin dadka bahda caafimaadkuna iska badaa iyagu xog hoose usii hayaan marka aad baa maaragtay magaalada ugu jiraa oo calaamadahaas oo calaamadahaas dadka sheeganaya aad bay u badan yihiin marka waxaan ku kabi lahaa codka bahda caafimaadka in badanna waan ka hadalnay in dadku ay u dhaga nuglaadaan oo dhegaystaan oo maaragtay haddii lakuro waxa la sheegayo iyo awaamirta la bixinayo iyo sida maaragtay la rabo in ba looga hortago cudurkaas saasaa la rabaa si maaragtay ay dhibkeenu u u yaraado haddii ilaahay idmo oo aan u yaraan ma garata waay marka doctor gaari xitaa mararka qaarood magaalada gashid oo kale ama magaalada dadka intaad la joogtid dadka qaar waxaad arkaysaa xanuun caadi ah oo iska hergab ah laakiin qofka aan waxba u cartamin waxna aysan u dhadhamin oo kale ay ahaan arrintaas oo kale iyada naftirkeeda maxaa la isdhihi karaa inay tahay maadaama bulshadu intooda badanba ay arrintaasi ay wada sheegayaan
waa su-aal wanaagsan waya xaqiiqatan waxa weeyaan cudurka calaamadihiisa horta qandho daran buu leeyahay oo haddii kiniiniga qandhajabyaha la leqo la kaa jabinaysa lakin isla markaba soo noqonayso wuxuu leeyahay jirkii oo qofka xanuunayo oo jirkii waxa la yihahda body ag jirkaa xanuunaya wuxuu leeyahay haddii ilaahay kuu ruran yahay sankiisa in wax ka yimaadaan in dhiso badan iyo waxaasuu leeyahay waxa uu leeyahay middaa hadda ka sheekeynaysa qofku inuu urta waayo ama dhadhanka waayo waxaa ugu daran oo ugu daran oo calaamada ugu daran oo qofku hadduu arko ay tahay midda redka oo maaragtay calaamada khatarka qofku hadduu uu neeftiisi neeftu ay dhibto hadduu intaas lahaa qandho iyo lahaa qufacayo iyo waxyaabahaas uu lahaa oo qofkii iska arka arko naftii neeftiisii oo yacni uu markuu sii jiidahayo ama markuu neefsanahayo oo neefta uu neefsanahayo ciriiri ku ah midaas waxa weeyaan alarming sign baa la yihahdaa waa yani calaamad yani gambaleel gambaleel ah weeyaan oo kuu sheegaysa inuu qofku hadduu waxa isku arko uu uma inkastoo waxyaabo kale laga saarayo qofku hadduu neef qabay iyo waxyaabahaas iyo haddii cudurada sanbadka ku dhacay iyo waxaasoo kale tayada laakiin si kastaba qofku haddiiba uu arko neeftiisu inay ciriiri sii gelayso oo neefsashada waa inuu isla markaba ku ordaa oo maaragtay tagaa maaragtay uwacaa numberka four four nine ka si ay systemka ugeliyaan kadibna ama ambulance loogu soo diro ama isaga uu tago oo qofkaas wuxuu u baahan yahay in si fiicanna loo baaro oxygen uu helo support uu helo marka cudurku calaamadihiisu waa sidaas haddana sidaad ka dhawaajisay yacni toban qof hadday arag aragtidba ama telefon dadka kugula soo hadlahaya aada qiyaastid waxa weeye dadkii inta badan waxay kuleeyihiin qandho yar baa iqabatay saas laba maalmood baa urti iyo waxaas iyo iyo dhadhankii iyo waxaasaan la ahay wax kalena wax kalena inuusan qabinoo jirkii ma xanuunayo urti iyo dhadhankii baan waayo ma garata calaamadahaas calaamadahaasi yacni wadamada hadda uu ka dhacay bahalkaani qolo walba waxay lahayd calaamo calaamado xoogaa la gaar ah oo ma garatay calaamadan hadda urtoo la weynahayo iyo dhadhanka halkan iyo africa common ku tahay ugu badan tahay markaan researchka akrinay oo ay common ku tahay waxaase la sheegay yurub qaarkeed iyo latinkaas latin america iyo in ayaguna ay sidaasoo kale urti iyo dhadhankii ay waayayaan ilaa weliba qof baa wuxuu ku dhahaya laba beri saddex beri afar beri waxaan cunayo dhadhan ma lahayn waa kana marka qofku haddii uu iska iska iska roon yahay oo iska qandhadii iyo waxaas yarka ay urtii u waayey iyo jirkii xanuunayo iyo gurigiisa ha iska joogo caruurtiisa iyana ha ka ilaaliyo oo qolkiisa ha isaga jiro maxaan ku idhaahdaa sidaasna maaragtay cabitaan badan iyo ha cabo qandhadan ha iska jiro hase yeeshee hadduu isku arko inuu qofku ay neeftu ay dhibayso oo neeftii ay ciriiri gelayso oo qofku markuu neefsanayo uu ka dareemayo inuusan si fiican u neefsanaynin qofkaas isla markaba waa inuu wacaa numberka la yidhaahdo four four nine oo si fiican hadda u shaqaynaya oo la nidaamiyey qofkana hadduu iska tago isbitaalka martini oo kaleeto waxaa laga wax loo qaban laakiin systemka four four nineka hadduu garaaco magaciisa wixiisaa la gelinayaa qofkaas neef qabatoon baa haya qolo kale oo dhakhaatiira iyo ambalaaska ku dhacaya markuu ku dhacana ayagaa qofkii soo wacahaya qofka markay soo wacaana qofkaas waxaa loo soo dirayaa maaragtay ambulance baa loo soo dirayaa markaasa la jeeggaraynayaa dhiigna laga qaadaya wixii baa la fiirinaya swaab wax la yidhahda laga fiirinaya marka kadib haddii qofkaas uu fiican yahay oo oxygen saturationkiisi maaragtay qofka neefsashadiisu ay fiican tahay waxaa ishaa lagu haynayaa maalin iyo adigu guriga in loo dirana waa dhici kartaa qofkii hadduu fiican yahay waaya marka doctor doctor cabdinuur waktiga oo naga sii gabaabsi ah bulshada soomaaliyeed ee aan weli u jilacsanan ama aan uaan ogeynba macnaha halista xanuunkan kadh ka dhiga adeegaya wacyigelinta dhakhaatiirta iyo sidoo kale awaamiirta dowladda oo kala duwan inkastoo ay qaateen inta badan maxaa wacyigelina ugu dambeeya oo aada leedahay
waxaan leeyahay dadka shacabka ah walaalahan oon ka dhalanay ilaahay ha naga hayo horta oo ilaahay subxaana watacaala hana dhaafiyo bishaan barakadeeda ramadaanka waxaanse leeyahay cudurkaani waa magaalada waa ku jiraa aada buu ugu jiraa taasna hadda daliil uma baahna dadku way wada ogyihiin dhakhaatiirtu way sheegtay haddii lay kuu ran yahay meel walba mediaha waa laga sheegay haddaba maxaa anaga nalooga baahan yahay annaga waxaa nalooga baahan yahay taxadar dheeraada inaan u dhag raaricino waxyaabaha ka yeeraya oo ay afar labaatanka saac dhakhaatiirta iyo maxaan ku idhaahdaa dadka ka shaqaynaya wasaaradda caafimaadka iyo in allaale inta ku hawlan inaan u dhagraaricino oo dhegaysano oo warka aan qaadano ilaahayna kala saarano ogow labada arrimo waa laba arrimooda muhima inaan inta qaadano maaragtay wixii la sheegayay oo wanaag ahaa oo dadkii aqoonta u lahaa kadibna aan dhahno ilaahay kala saarano ilaahay ow naga ilaali marka dadka waxaan u sheegayaa oon ku celcelinayaa cudurkaani waa cudur jira oo magaaladana aada ugu faafay waa in aada loo taxadaraa oo gacmaha layska dhaqaa oo markii aada meel tegayso suuqoo kaleeto sanka aada xirato oo haddii lay kuu ron yahay markaad hindhisayso aad ka fogaato dadka ama markaad halaaqoonayso waa in aad maaragtay haddii aad isku aragtid calaamadihii iyo urtii iyo waxyaabihii aan sheegaynay iyo qandhadii waa inaad sanka xirato caruurtaada iyo dadka iyo dadka aada guriga kula nooshahay aad maaragtay ka fogaato oo adiga laftirkaada aada nasiino qaadato kadibna ugu dambeyn haddaad isku aragto in maaragtay cudurka uu sii xumaanhayana inaad la xiriirto qoladaas marka hal la dadaalo hadalkii waxaan ku koobayaa in aada loo dadaalo aada loo dadaalo oo la iska daayo waxaan waa waxa hargab weeye iyo wax iska tagaaye weeye inmusuu dad dad dilaya hadda inta halkan dadka ku dhimanaysa yacni ilaahay bay uxisaaban tahay marka shacabo waxaan leeyahay aada iyo aada u taxadara intaas aan kusoo koobaya aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa doctor cabdinuur gaarey oo ah madaxa kuliyadda caafimaadka jaamacadda ummadda soomaaliyeed barnaamijka faaqidaada covid nneteen ayuu igala qeybgelayay oonu uga hadalno xaaladii ugu dambeeya xanuunka coronavirus sida bulshada looga wacyigeli karo iyo sidoo kale waxyaabaha bulshada soomaaliya la gudboon ee la doonayo inay qaadaan guud ahaana intaas ayaa kusoo gabagabeynaya anigoo timacdaa idinla socodsiinayay idinla soo saaray cabdisalaam mukhtaar ayaa farsameynaya barnaamijka cabdiqaadir cali axmed ayaa sidoo kale igala qayb galay intaa mar kale dib u kulmi doono barnaamijkan laceena sidaasiyo nabadgelyo
soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo melbay ka wadatay idigay bidixi ma ka maarantaa